waxaa dhowaan la saadaaliyey in dalkeenna cimiladu ay isbedeli doonto laga bilaabo labada bisha noofembar ilaa toddobada bisha noofembar taasoo ay dii doonaan roobab roobab wata dabaylo oo saamayn weyn ku yeelan doona gobollada bariga gaar ahaan xeebaha sanaag iyo xeebaha saaxil iyo xeebaha salal ay saamayn weyn ku yeelan doonaan sida aynu wada ognahay maalmahan ugu dambeysay saadaashaa waynu haynaado roobku dalka intiisa badan meel walba roob baa laga soo sheegayaa maantadan hargeysa wuu inagu da'ayaa meelo badan uu ku da'ayana waa lasoo sheegay horeba waktiyaa la geli jiray roobabka waa dii jireen roobabka da'aya maxay kaga duwan yihin kuwii hore waxay kaga duwan yihiin horta xilli jiilaalaa soo galay xilli aynu gugii horena weynina wuu jiray dadku markaa waxaa jirta in xeebihii oo dhulkii iminka qaboobay oo kulaylkii laga baxay in lagu noqday inaan roobna dadku filaynin roob weyn oo caynkaasi ah markaa dooxyadiina in la degay markaa khatartiiduu leeyahay waxaanad filayn markay kugu yimaadaan xeebaha waqooyiga oo kale markaad eegto iyo sanaag iyo saylac iyo sidaad sheegayso iyaga waxyeelle maxay geysteen ilaa haatan waxaa lasoo sheegayaa masalan lughayo oo kale iyo ilaa ceel sheekh in badda oo soo fatahday in ilaa adi lixdanana inuu qaaday in lughaya cariishiyada qaarkood in dadkii aw qalabkay haysteenna iyo raashinkoogiina aw qaaday waxay huwanayeen aw qaaday qabow saayida inuu la yimid taasoo saamayn ku leh dadka daciifka iyo carruurtaba saamayn ku leh isla markaa cuntaday haysteen markuu qaadayna dee cunto la-aan ayaa taalla marka laga yimaado taa cimilada guud ka wasaarad ahaan idinku waxay u xisaarantihiin dowladda beeraha saamayn noocmaabay ku yeesheen dalagii iyo beerihii dalagga iyo beeraha dhinaca kolkaad ka eegto meelaha aan fatahaadda lahayn dee khayr baanu rajaynaynaayo waxaa laga yaabaa inkastoo xilligii ay dhaaftay meele waxaa jira weli haddaa haddii roobku helo laga yaabo in wax dadku ay ka manaafacadaan inay ka soo go'i karaan meelaha khudradleyda ah ama beerihii dhulka waraabka ahaan jiray ee haatan beernaana inay dee faa'iido weyn u keento isla markaa waxaa laga yaabaa meelaha dooxooyinka hadday fatahaan in ay beeraha qaarkood dee daadku inay waxyeelaan ama qalabkii ay ku waraabinayeen beeraha sida mashiinada oo kale inay wax ka yeelaan baa laga yaabaa laakiin beeraha guud ahaan dee faa'iidada u geysanayaan ayaa badan shirkaaga jaraa'id waxaad kaga hadashay waxyaabaha la filayo iyo baaq aad u jeediseen guud ahaan dadweynaha ku dhaqan somalilan iyo beesha caalamka dulucdiisu maxay ahayd dulucdiisu waxay ahayd ku baraarujin dadka inay ka foojignaadaan masalan xoola dhaqatadu meelaha dooxyada degan inay dooxa ka baxaanoo meelaha banaanka u baxaan si xoolaha unagu qaadin dadka unaga u qaadin dadka masalan degan dadka meelaha xeebaha ee dooyaha yaryar ay joogaan inay u foojignaadaan dooyahoogaasi si aan mawjadahaasi ayna uga qaadin waxaa kaloo ahayd masalan dadka safraya inay intayna safarka u bixin meelaha dhaadheer ku safraya dhulka dabaylaha laga filayo inay iyaguna ka foojignaadaan ayay ahayd guud ahaan waxay ahayd ku baraarujin cimiladaa isbedeshay dee inay dadku la socdaan meelaha la filayo saadaasha inay gaar ahaan saamayso dhulka somalilan cimilada isbedelas iyo duufaanada la sheegaya waa goobahe waxa weeyaan waa xeebaha sanaag waa xeebaha saaxil waa xeebaha salal waa guud ahaan waa xeebaha